dagaal maalmahanba ka socda magaalada sanca ee dalka yemen ayaa keenay in kooxaha xuutiyiinta ah ee madhabta shiicada ku aftirsataahi ay la wareegto goobo muhiima oo ku yaala magaalada caasimada ee sanca goobahan ay kooxdu la wareegeen ayaa waxaa ka mid a xarunta telefishinka saldhigyo ciidan iyo dhismayaal kale oo dowladu leedahay haddaba xagee ayuu dalka yemen ku socdaa maxay dowladda iyo kooxdan isku diidan yihiin xiisad noocee ah bayse gobolkaasi ka abuuri kartaa su-aalahaasi ayaa maxamed cabdisandheere waxa uu weydiiyey yuusuf abikar maxamed oo arrimaha carabaha aqoon u leh kuna sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ha yeeshee yuusuf waxa uu marka hore ka hadlayaa kooxdan iyo taariikhdeeda oo kooban
xawsiyiinta waa jamaaca oo diiniya ah oo haddana u nisba sheegata shiicada marka sida la ogsoon yahay mujtamaca yemen wuxuu ka kooban yahay mujtamac qeyb sunni ah iyo shiica marka markii labadoodii laisku baalaansiyo shiicada iyo sunniga sunniga ayaa badan shiicada waa ay yar tahay marka shiicada waxay ka kooban tahay shiicada caalamka ku nool saddex firqadood waaye mid waxaa la yidhaahdaa shiica zaydiya iyo shiica isnaa cashariya iyo shiica ismaaciiliya saddexdaas shiica ayaa jirto marka shiicada oo yemen ku nool waxaa la yidhaahdaa shiica zaydiya shiicadaasi waxay aad iyo aad ay ugu dhowdahay mataqaana ahlu sunna wal jamaaca ayay u dhowdahay ka fikrad ahaan magaca xawsiga ah waa qabiil jamaaca yar waa firqa yar oo mataqaanaa ka tirsan carabta yemanida ah ee dhulka ku nool oo lagu yaqaano weligoodii waaye waa jamaaca dad usra ah oo qaba qabiilo ah oo isku xiran waaye awal waqti ay soo daahireen oo banaanka ka jamaaca ahaan ka firqa ahaan usluubka hadda ayuu dhisan yihiin waxay ahayd kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo lixdii kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo lixdii ayay waxay dhiseen itixaab shabaab urur lagu magacaabo ayay dhiseen laakiin markii yemen isbedelku uu ka dhacay oo yemen ay midowday oo labadii garab mataqaana junuubka iyo shimaalka ay midoobeen kun sagaal boqol iyo sagaashankii ayaa mataqaanaa isbedel uu ku yimid oo markaasi wadankii waxaa loo furay axsaab fara badan inay ka furmaan inay mataqaanaa doorashooyin ay ka dhacaan ayaa wadankii loo furay markaasi magacii itixaad shabaab uu ahaa wuu iska bedelay wuxuu isku bedelay magaca xisbulxaq ayuu isku bedelay yuusuf wal waxaad ii sheegtaa waxa laysku hayo ee dowladda yemen ee sunniga u badan iyo ururkan xoutiyiinta ee shiicadahi maxay isku hayaan waa maxay waxa aasaaska ee laysku diidan yahay waxa wixii ugu dambeeyey haddaan fiirino waa shay laakiin khilaafkoodii haddaan fiirino hadda unma bilaabanin jamaacada xawsiyiinta waxaa la dhahay waa laga soo bilaabo laba kun iyo afartii mataqaana ilaa iyo hadda kacdooyin fara badan ayay suubiyeen oo dowladda yemen ay kala hor yimaadeen waxyaabaha mataqaana ay kala hor yimaadeen waxaa kamid a la yidhi asalka hore hadda ma aha hadda waan sheegi doonaa waxaa la yidhi jamaacadaani markay waa markay eraan ay ku xirteen oo nidaamkii eraan ay qaateen waxay la yimaadeen shacaaraadka dowladda eraan lagu yaqaano oo kale ayay yemen ay ka bilaabeen oo masaajidda markii salaadaha la tukado kadib inay yidhaahdaan almowtu liamrica almowtu liisraa-iil allacnatu cala alyahuud annasru lilislaam hadalkaas macnihiisu waxa waaye america ha dhimato israa'iil ha dhimato lacnad korkooda allah yeelo nasrigana islaamka allah usoo celiyo hadalkaasi ayay waxay ka dhigeen shicaar joogto ah masaajidda markii salaadaha laga baxo marka dowladdii shicaarkaasi trotally way diiday waxa waaye way ka hor timid waxay tiri maya arrinta ugu dambaysa oo hadda la isku haysto waxay ahayd dowladda duruuftii iyo mujtamaca iyadoo ay iska liidatay oo arrintii wadankii dhaqaalihiisna uu hoos u dhacayay dowladda waxay suubisay sicir barar ayaa dhacay dowladda waxay kor u qaaday waxyaabihii laga soo saaraya batroolka marka waxay dalbanayeen waxaa ka mid ah in dowladda nidaamka wax ay ka bedesho ra-iisul wasaarihii ugu dambeeyey xukuumaddiisana in la bedelo waxyaabahaasay dalbanayeen marka dowladda waxaa lagu tuhmayaa inay ka cagajiidaysay oo arrintaasi aysan doonaynin oo waxay le waxay dhehaysay xawsiyiintu uma socdaan isbedel oo yar uma socdaan laakiin waxay doonayaan nidaamka dowladda oo dhan inay gediyaan dowladda yemen oo dhan inay ridaan waan gartay ugu dambayntii si kooban haddiiba xuutiyiinta imika ay awoodda la wareegaan oo sanca ay wada qabsadaan dabcan waa koox shiica waxaana sida xustay lagu tumaa in iiraan ay ka helaan taageero waddamada khaliijka ee taageera dowladda yemen maxaa la gudban maxay samaynayaan awoodaha iiraan iyo khaliijkuna sidee bay isula falgelayaan marka laga hadlayo arrinta yemen wallahi hadda arrinta dadka siyaasadaha u dulduleelo hadda haddaan fiiriyo haddaan qiyaaso aniga mataqaana aragtidaydan taageeritaanka ciidanka ay taageereen shiicadii macnaheedu waxay ka dhigan tahay inaana la siinin awoodda weyn iyaga taas ayay ka dhigan tahay maxaa yeelay haddii ciidamada ay taageeraan ciidamadii ayaa loogu dambaynayaa nidaamkii inay soo celiyaan ciidamadii ayaa loogu dambaynayaa inay diyaariyaan intikhaabaadkii waa nas nafsal wixii ka dhacay masar oo kale markaa system lsla og yahay iyo qof la og yahay ayaa la keenaya laakiin arrinta dhib waxay ahaan lahayd in ciidamadii inay qaybka noqdaan ay dagaalamaan ay kala daataan oo kadib guusha sidaasi xawsiyiinta ay ku helaan taana waxaa dhici lahayd in waddanka o dhan shiica ay ka dhigaan laakiin hadda sida qaabkay wax u socdaan gacanta ciidamada wax walbo waxay geli doonaan gacanta ciidamada iyagaana mataqaana waddankii badbaadin doono sida ay ku socoto
yuusuf abikar maxamed oo arrimaha carabta aqoon durugsan ulo isagoo ku sugan magaalada minneabolis qadka telefoonka ugu warramayay maxamed cabdi sandheere oo dhinacayga